magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay barnaamij looga hadlayay ilaalinta badqabka rayidka kaasoo laba maalin loo fadhiyay barnaamijka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin isugu jira heer maamul goboleed iyo sidoo kaleeto heer federaal sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ururada bulshada rayidka ugu horeyn qaar kamid ah dadkii kasoo qayb galay barnaamijka ayaa faahfaahin ka bixiyey fahamka ay ka heleen barnaamijka inta uu socday
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa faado maxamed cabdi waxaana guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo barnaamijka badqabka shacabka oo maanta halkan lagagala hadlaayey oo aan u fadhinay muddo laba beriya waxaan ka fahmay in sidii loo badbaadin lahaa shacabka meel kasta ay joogaan gaar ahaan caruurta iyo haweenka in la badbaadiyo meelaha ay ka dhaqaan shaqaaqooyinka iyo dagaaladu ay ka dhacayaan si dadkaa loogu badbaadiyo maadaama iyagu ayna qayb ka ahayn dagaalka ee ay qayb ka yihiin dadka lagu dul dagaalamayo sidii loo badbaadin lahaa hadday tahay naftooda oo badqabta xaqiiqatan meesha waxaa looga hadlaya barnaamij aad iyo aad muhiim u ah bulshadana wax ka ool u ah waxaan rajaynaya insha allah haduu ilahay wax walba meesha looga wada hadlay in la dhaqangeliyo waxyaabihii laga hadlayana waxaa ka mid waxaa ka mid ahaa badqabka bulshada rayidka ah xilliyada dagaalka ay jiraan waan ognahay dabcan marka laba maruudi ay meel ku dagaalamaan waxaa ku baaba waa cooska marka laba ciidan meel ay ku dagaalamaana dhibaatada ugu badan waxay soo gaarto waa shacabka khaasatan weliba waa dadka bermageedyada caruurta iyo haweenka ah sababtoo ah raggu inta badan waa rag xoog waa iska carari karaan marka insha allah haduu ilahay waxaan rajaynayaa in maanta meeshaan wixii looga wada hadlay shalay maanta looga wada hadlayay oo hogaaminayay xafiiska ergeyga gaarka ah ee arrimaha xasilinta madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya in la dhaqangelin doono bulshadana mataqaanaa mar walba badqabkeeda iyo sidii loo nabadgelin lahaa laga shaqeyn doono dhanka kale xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland nuuridiin axmed ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay ilaalinta badqabka shacabka kolley barnaamijka ahamiyaddiisu waxay ka imanaysaa iyo muhiimaddiisu ummadeenna baahideedii dhabta ahayd ay ahayd in laga hadlo ayaa laga hadlayaa waxaa laga yaabaa baahiyaha markii la qaybqaybiyo dee way sii badanayaan laakiin waxaa jirta mixwar ama waxaa jira udub dhexaad baahida ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay tahay waa barnaamijkan weeye barnaamijka ah xasilinta weeye waxa aan laanahay annaga saboolnimo aan xasilid la-ahaanay nama hayso baahi aan xasilid la-ahaanay nama hayso waddan nagu filan iyo dal nagu filan iyo khayraad nagu filan ayaan haysanaa